وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم
muuse wuxuu yidhi rabbigayow waxaad adigu ku siisay fircoon iyo xildhibaanadii qurux iyo maal nolosha adduunkan rabbigayow si ay dadka uga lumiyaan jidkaaga rabbigayow baabbi'i maalkooda oo adkee quluubtooda si ayan u rumeen jeer ay arkaan cadaabka xanuunka badan